asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteennii aynu ku eegi jirnay mawduucyo fara badan oo horay u tegey iyo kuwo maanta inada jin aba iyo kuwo kale oo laga yaabo inay qayrkeen yihiin ama ayna garab socdaan kuwo kale oo laga yaabo inay tusaale ictibaarin ah oo aan weli la gaadhin kuu muujinaya markaan kuleeyahay tusaale ictibaarinoon weli la gaadhin waxaa jirta mahmaha soomaaliya oo dhahaysa adduunkii baa kooba salkeed lagu soo koobay mahmaha dhahaysa mahmahadaasu dee waa horay ahayd maantana waabad aragto waa kan adduunkii oo dhan ee telefoonka yarku isku soo koobay telefoonka yar aad gacanta ku wadato ayaa isu keenay wixii oo dhan waxaa maanta qaaradaha adduunka oo dhan wixii ka dhacay baa telefoonkaga yarka ayaad maanta kala soconaysaa weliba iyaga oo arag ah oo maqal ah oo wax walba wata taasaa marka ictibaarinta laguu sheegayaa waa un intaasoo kaleento ma ahan in waxyaalaha qaa'ibka ah ee ilaahay gaarka u ah in la gelahaya ma ah laakiin horumarka la gaadhay iyo wax sukaanka iyo maaragtay sida laysula socdo iyo taas ayay ka hadlaysaa dhegaystow inaad saa u fahanto ayaa muhiima haddiise amuurtu ay amuur ilaahay ku xidhan tahay oo waxyaalaha berri dhici doona iyo beri dambasay noqonaysa iyo inta dhiman doonta iyo duufaanta dhici doonta iyo howlaha dee haddaad gasho dee aday gaar kuu tahay annagu shaqo kuma lihin mahmaayahanaguna kama hadlaan wixii ilaahay gaar u ah aan cidino ogeyn isagu ogyahay ee maqan ee qaa'ibka dee taas wixii ka hadlaayay waa edab daran yahay haddaan ku leeyahay aad iyo aad buu u edab daran yahay weliba in la anshax mariyo ayuu ku habboon yahay oo xag ilaahay laga anshax mariyo sababta oo ah dee awoodda eebbe ayaa leh adduunkana isagaa leh wuxuu doonana isagaa keenihaya wuxuu doonana isagaa laalahaya innagu marka waxaan ictibaarinay ama aan muujinay murtideennu ay muujiso waa waxyaalo horumar ahoo dhacayo muuqda waxyaalo muuqda weeyaan sida telefoonka yaree ee gacanta lagu wato ee adduunkao dhan aad kula soconayso waxyaalaha ka dhacay oo kaleento iyo meel walba wararka kaaga keenaya dee xilliyadii hore soomaalida xoolodhaqatada ahaydna wax jiray ma ahayn xubinteenna murtida maantana aan soo qaadanaynana waxaan ku soo qaadanaynaa dhaqamadii soomaalidu ay lahayd iyo sidii ay dad qalbiga daacad ka ah u ahaayeen siaad ogtihiinba eystayaal waxaa jiray mahmaa soomaaliyeed oo dhahaysa dameerey dad lexeer ma ahan dameerey dad lexeer ma ahan marka lagu leeyahay dee howlo fara badan ayaa ku duugan geli mayno taa iyadaa middan hadda aynu ka hadlayno waxa weeye waa xubinteenna murtida maanta oo dhahaysa adhijir xil bay wadaagtaaye xoolo ma wadaagto xubinteenna murtida maanta waxay leedahay adhijiri xil bay wadaagtaaye xoolo ma wadaagto sababtu waxa weeye dee xooluhu kama dhexeeyaan adhijirta oo nin walba adhigiisa waa u gaar laakiin hal xil bay wadaagtaayo xilka ay wadaagtaay waynu isla garanaynaa waa haddaad adhigii ree hebeloo goosana aragto ama adhigii hebeloo soo dabayshaday aad aragto ama adhigii hebeloo soo doolaalooday aad aragto ama adhigii hebeloo dilahaya aad aragto inaad dawacada hooy ka dhahdo inaad soo xarayso inaad soo celiso inaad soo weeqaaliso inaad ilmihii ugu yeedho ilaa laguu imaado inaad soo celiso taa weeyaan midda lagaaga baahan yahay inaad haddii eebba edmahayo aad xilkii adhijirta ka dhexeeyey aad gudato laakiin xoolaha yaa leh ree hebel ayaa leh adhijiri xil bay wadaagtaaye xoolo ma wadaagto oo xooluhu kama dhexeeyaan laakiin xil bay wadaagtaayo xilku waxaa weeye in wax laysla hagaajiyo laakiin siyaasiyiinta soomaalida ee maanta nool waa ay garan waayeen inay xil wadaagaano midkii xilka ka tegeyna uu hawsha horumarinta bulshada horey u sii wado labada xilka isla haysana intay khilaafka iska daayaan ay ummadda horey u wadaan haddii adhijirtiiba ay xoolaha inay isla dayactiraan ay heshiis ku ahaayeen ama ay xilkaa wadaagahayeen maxaa madaxda soomaalida u diiday inay xilka wadaagaan oo ay isla dayactiraan waa su'aal dhegaystow meesha taagan mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi afwaa kane maxaa lagu aamaa afwaa kane maxaa lagu aamaa afwaa kane maxaa lagu aami